aqoon isweedaarsi socon doona muddo saddex maalin ah ayaa lagu qabtay magaalada kaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaa oo looga hadli doono dib uushaysiintii dowlad wanaaga madasha kulanka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka kala socota maamulada puntland iyo galmudug maamulka degmada kaalkacyo dhalinyaro habeen iyo marti sharaf kale ugu horeyn qaar ka mid ah dhalinyaradii marti sharafti kasoo qaybgashay kulanka ayaa ka hadlay muhiimada ay bulshadu ugu leedahay dowlad wanaaga sharaf weyn ii tahay waan faraxsanahay inaan maanta halkan oon uga soo qayb galno shirkan aadka iyo aadka muhiimka u ah oo ku saabsan maxaa la yidhaahdaa aqoon isweydaarsi ku dhisan nabadiska iyo dowlad wanaaga waxaan is leeyahay shirkan wuxuu kusoo aaday xilli muhiim ah oo xasaasina ah oo dirir iyo colaado iyo isqabqabsi meelo deegaanadiina gobolkeena mudug ka mid ay ka jiraan sidaan ogsoonnahayna dagaaladaas waxaa loo adeegsanayo waa dhalinyaro soomaaliyeed khaasatan dhalinyaro reer mudug arrinkaas runtii aad iyo aad buu xanuun badan noogu hayaa waxaan ka tacsiyanaynaa cid allaali ciddii dhibaata meeshaas ku gaadhay cid allaali ciddii ku dhimatay cid allaali ciddii ku hanti beeshay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu maaragtay kala qaboojiyo arrimahaas iyo dirirahaas waxaan u mahad celinaynaa dadkii ku howlanaa nabaddiska iyo odayaashu ay ka mid yihiin oo joojiyey dagaaladaas iyo colaadaha joojiyey waxaan is leeyahay tababarkan anaga hadda halkaan suuqaya keenay anaga dhalinyar ahaan meesha anaga u badan waxaan is leeyahay muhiimad weyn buu noogu fadhiyaa maadaama aynu toddobadii sano u dambeysay aynu door fiican ka dhalinyar ahaan aynu qaadanaynay sidii aynu uga qayb noqon lahayn nabadiska iyo dowlad wanaag dhanka kale duqa magaalada kaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaalaha ayaa dhalinyarada loo qabtay kulanka kula dardaarmay in ay qodobo muhiim ah islamarkaana midho dhal ah kasoo saaran shirkan
annaga marka laga hadlo waxaa la qabanayaa shir la xiriira dib u heshiisiin waxaan ka eegnaa saydadka markaas caqabadaha jira odayaasha nabaddu ma joogaan iyo gabdhihii nabaddu ma joogaan dhalinyarada nabaddu ma joogaan iyo wax quseeya markaas meelaha la isku hayo culaysyadana saaran oo galbeedka iyo dhexahaan iyo bariga iyo caqabadaha marka tani way ka yara duwan tahay way ka sarfog tahay mustaqbalkii baa laga hadlayaa soomaaliyeed see soomaaliya dib heshiisiin dhaba u heli kartaa iyo dowlad loo dhanyaa see loo heli karaa marka dhallinyarada qiimaha badan aqoonyahanka hortayda fadhiya ee wax bartay gobolkana soo joogay ee reer mudugana ah hadda reer mudugga marka leeyahay waa ogtihiin reer mudugga wax gaara lagu tuhmaa runtii firfircoonaan iyo hoggaan baa aada loogu tuhmaa waxaan is leeyahay waa marti baa idinku yahay inaad ka soo saartaan waxa ugu muhiimsan dowshisiinta u baahan waa gobolka mudug asaga ka bilaabanaysa caqabada waa soo laalaabteen oo ogtiin ayuu gacanta lagu hayo arrintaas waxay u baahan tahay inaad talooyinkiina soo gudbisaa odayaashii nabadda waa dhisan yihiin waana shaqaynayaan wixii reform lagu sameynaa hadda lagu sameeyey